أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati shucaraa aayadda boqol iyo shanaad ayaa casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi kadabat way beenisay qowmu nuuxin nuux qoomkiisa jamaacadoodii almursaliina kuwii la diray rusushii ayay beenisay id waqti ayay beeniyeen qaala lahum uu u dhahay akhuuhum walaalkood uu ku yidhi nuuxun nuux ahaa alaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo cadaabka alle aydnan ka gabanaynin oo idnan ka dhowrsanaynin innii aniga lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun kula diray rasuul rasuulka oo amiinun risaalada loo ammaaneeyey oo lagu ammaaneeyey risaaladii loo aaminay eefattaqu llaha alla ka cabsada wa atiicuunii iga dambeeya oo aniga ee adeeca wamaa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda korkeeda min ajrin ay ajran wax ujro ah idinku su-aalan maayo in ajriya maa ajri ajrigaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa unbau ahaaday oo isagan ku leeyahay fattaqu llaaha haddaba alla ka cabsada wa atiicuuni iyo adeeca oo iga dambeeya halkan marka qisatu nabiyullahi nebiyillaahi nuux ayaa halkan laga gelayaa suuraddana sidaan markaan bilaabeynayba aan sheegnay qisa qasasul ambiyaa wax kamida ayay ka waramaysaa qaabka ay uga waramaysana waxay tahay dacwadii ambiyada meeshay ku bilaabanaysay iyo dadku waxay uga hor imaan jireen iyo wixii ku dhacay markii dambe qiso walbaana ina fii dalika la-aayatan wamaa kana akharuhum mu'miniin ayaa lagu dhammaynayaa taana waa takhwiif iyo cabsigelin lagu cabsi gelinayo qowmu yacni quraysh lagu cabsi gelinayo oo qolooyinkaa horeba hadday rusushu diideen oy rusushii beeniyeen shanigooduna uu halaag ku dambeeyey idinkuna dariiqa unbaad ku jirtaan way akufaarukum khayru min ulaa'ikum am lakum baraa'atun fi zubur oo kale way dayib marka alla wuxuu leeyahay kadabad way beenisay qowmu nuuxin nuux qoomkiisa marka qowmu nuux qowm waa mudakar ta-da ficilkiina ta oo ta'niitha la geliyey qowmu nuuxintaa marka mudaaf loo soo qadarayaayo kadabat jamaacatu qowmi nuuxin qowmu nuux jamaacadoodii jamaacaduna waa mu-anah dabcan ta'dii baa ku jirto marka sidaa ayaa ta'daani kadabad ficilkan loo geliyey kadabad way beenisay qowmu nuuxin nuux qoomkiisii jamaacadoodii kulansanayd almursaliina kuwii la diray bay beeniyeen rusushii rusushii nuux keliyay beeniyeen maxaa loo yidhi almursaliin xasanulbasri raximahullah waxa uu yidhi rususha mid kasta oo imaado wuxuu la imaanayay buu yidhi in rususha oo dhan la rumeeyo marka qofkii rasuul beeniye marka rusushii oo dhan isagoo beeniye unbay la mid tahay ayb mid kastaa marka gadaalha ka imaado ka mid kastoo yimaado rusushii in la rumeeyo ayuu markaa uu farayay ana alaakhira jaa-a bima jaa-a bihi lwal oo isaga xasanulbasri wuxuu leeyahay rasuulkan dambe wixii kii hore uu la yimid ayuu la yimid faidaa kadabuu hadday beeniyaan waaxidan mid faqad kadabuuhum ajmaciin kulligood waa beeniyeen marka maadaama ay rusushu isku dacwo ay yihiin ayb oo dacwadooda tawxiidka weeyaan asalka dacwadu isku mid bay ka yihiin ee axkaamta unbaa xoogaa loo kala yarduduwaa hadba maslaxada dadka iyadoo markaa laga eegayo ayb rasuul walbaana wuxuu amray in rususha la rumeeyo marka qofkii rasuul beeniya de rasush rusushii oo dhan buu beeniyey id waqti qaala lahum uu ku yidhi uu u yidhi akhuuhum walaalkood nuuxun nuux ahaa marka idtaani waxaa lagu tacallujinayaa kadabadii soo hormartay id waqti bay beeniyeen waay qaala lahum akhuuhum walaalkood uu ku yidhi nuuxun nuux ahaa walaaltinimadaana waa min jihati nasab laa min jihati diin xag diineed ma aha nasabka wa waana qowlu jamiici lmufasiriin waa sidaas walaalkood iyaga ka dhashay oo ku abtir ahaa ee marka uu ku yidhi nuuxun nuux ahaa alaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo cadaabka alle miyaydnan ka gabanaynin oydnan ka dhowrsanaynin see looga gabanayaa in ilaahay la adeeco oo laga cabsado dayib marka miyaydnan gaashaamanaynin waayo oo cadaabka ilaahay aydnan ka gaashaamanaynin ayb inii aniga lakum idinka rasuulun rasuul ayaan idiin ahay rasuulka oo amiinun la aaminay laba macnaa amiinuntaas ku jirto macna waxay tahay risaalada loo aaminay macnaha labaadna waxaa weeyaan kaana amiinan qabla dalika inta aan rasuul laga dhiginba iyaga agtooda wuxuu ka ahaa mid wax loo wax loo ammaaneeyo ee rusushana xaalkoodu sidaas waa ahaa marka inii lakum rasuulun amiin rasuul aniga risaalada loo aaminaan ahay waa macno macnaha labaadna inta aanba risaalo la isiinin idinka agtiinna waxaan ka ahaa mid wax loo ammaaneysan karo khiyaano aan lagu ogeyn labadaa macnaa meeshaa marka ku jirto nam fattaqu llaha alla ka cabsada bidaacatihi inaad isaga ka dambaysaan uga cabsadood adeecdaan wa cibaadatihi inaa caabuddaan wa atiicuunii anigana i adeeca fii maa aamurukum bihi waxaan idin farayo oo min aliimaani iimaan ah watawxiidi tawxiid ahna igu adeeca marka laba shay baa meeshan marka isgarab taallo oo fataqu llaha taqwada allah iskale waa cibaadadii ilaahay keligii caabuda amaa aniga rasuulka asowmaha wa atiicuuni i adeeca oo waxa aan rabbi idinkaga keeno oo cibaadada alla ah oo tawxiidka alla ah oo iimaanka ku saabsan oon idinla imaadoon idinku amro la imaada amarkaas oo kaa aniga igu adeeca marka rususha daaco ayay leeyihiin yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula waa la idlaaqay marka daacada alle iyo daacada rasuulka allana marka de cibaado in la caabudaa looga dambeeya amarkiisa la qaato rusushiina waxaa looga dambaynayaa iyaguna in la raaco lianna dariiqii ilaahay jeclaa oo lagu caabudayay alleh ee saxda ah iyaga unbaa garanaya leanna xagga alleh iyagaa looga waramaa innagana loogama waramo xagga alleh saa darteed marka daacay leeyihiin dulli oo dhan adduunyada cadaabkeed aakhiro cadaabkeed qabriga cadaabkiisa kulli wuxuu ka dhashaa labadaas qodob in la waayo cibaadada rabbi in la waayo rususha daacadoodana la waayo saa darteed qof walbaa marka qabriga uu galo waxaa la su-aalayaa rabbi cibaadadiisa iyo ambiyada inuu raacay iyo in kale labadaas bis waay wax kaloo qofka la su-aalaya male nebigana sala allahu calayhi wasalam waa kii yidhi qofka qabriga marka la geeyo waxaa la dhahayaa maa cilmuka bi hada rajul aqoontaada iyo ogaalkaada aada ninkan u leedahay maxay tahay waa nebiga sal alla ly slam qofkii marka wanaagsanaa mu'minka ahaa wuxuu ama muuqinka ahaa wuxuu dhahayaa isaga markaa hada muxamedun ja'anaa bilbayinaat waa nabiy llaahi moxamed aayaad cadcad buu noola yimid fatabacnaahu waan raacnay markaasaa la leeyahy nam saalixan seexo adoo wanaagsan kii kale munaafiqa ama murtaabka shakisnaana isagana marka sidaa la yidhaahdo haah haah laa adri ayuu dhahayaa samictu nnaasa yaquuluuna shay-an dadkoo wax dhahayaan maqlay faqultuhu waa iska dhahay anigana meeshaa marka de waxay kutusaysaa labada shay ee qofka la su-aalayo cibaadatu rabbihi iyo waxaa weeyaan iyo rusushaa inuu ka dambeeyo oo raaco qiyaama marka la tagana suuratu lqasas aan ugu tegaynaa labada su-aal wayowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun waa tawxiidkii waaya taas aayadda kalena waxay leedahay wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin rusushii maxaad ugu jawaabteen ma raacdeen mase waad weydaarateen dariiqooda rusushii marka waxay rabaan marka in la adeeco waa su-aal laysweydiinayo qof walbow qiyaamana ilaahay hortiisa waa lagaa su-aala qabrigana waa lagugu weydiinaya adduunyadanna waa meesha aada ku camalfali lahayd oo rususha aada ku raaci lahayd cibaada allah iskale rusushana daaca iyo inaan la khilaafin bay leeyihiin ayb marka fataqu llaha wa adiicuuni labadaas arrin bay aada u taabanaysaa waana labada macnoodee tawxiidkuna ka koobmo laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulu llah markaa nin walba u diyaarso inaad ilaahay keliya caabudda ha lagaa helo qiyaamaha markaa aada ilaahay hortiisa istaagayso ee sunnadii nebiga inaadan baal marinna isku day oo saa markaa ku dadaal oo qiyaamaha markaad timaado adoo dadka rasuulka raaca raacay ka mid ah inaad timaado isku day wamaa as'alukum idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda ama calayhi waxaa la dhihi karaa cala aliimaani iimaankan aan idinkugu yeerayo idinku su-aalan maayo min ajrin ay ajran ujro lacag isiiya idin dhihi maayo sababta sidan keentayna waxay tahay mushrikiintiibaa marka dadka ambiyada markay qolo walbaa marka nebigooda u yimaado waxay dhahayeen oo ambiyada ay kala hortegayeen turiiduuna an tatamallakuu calayna fii amwaalina waxaad rabtaan in maalkeenna aada nagu xukuntaan oo aada maalkeenna gacanta ku dhigtaan dadka marka maal unbaa la jeclaysiiyey marka adduunyada la joogo marka dacwadii waxay u malaynayaan in iyaga maalka looga qaadanayo markaasay waxay leeyihiin maalkeennaad usoo dhigateen waxaad u socotaan waa intaas mulkigeennaad rabtaan inaad baabi-isaan ood qaadataan idinku taas baa marka la dafcinayaa la riixayaa marka allah wuxuu yidhi wamaa as'alukum rasuulkii marka sidaan buu dhahayaa idin su-aalan maayo calayhi risaaladan gaarsiinteeda korkeeda min ajrin ay ajran wax ujra ah in ajriya anigu ajrigayga ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa un maahane meel kale ma aha fattaqu llaha alla ka cabsada wa adiicuuni ee i adeeca jawaabtoodu waxay noqotay marka sidan qaaluu waxay yidhaahdeen anu'minu laka makuu rumaynaynaa adiga walxaal itabacaka qad itabacaka ou ku raacay alardaluuna kuwii liitay ee ardaasha ahaa iyagoy ku raaceen miyaan annaga ku raacaynaayo ku rumaynaynaa kuu rumaynaynaa qaala wuxuu yidhi nabiy llaahi nuux wamaa maxaybaa cilmi aniga ogaalkaygu ou ahaaday bimaa kii aan ogaado kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay iyagu samaynayeen shaqadooda iyo waxa ay samaynayaan aniga maxaa shaqo igaga dhigay ogaalkayga aan u leeyahay arrintaasu maxay tahay aniga yacnii inta aan la isoo dirin ka hor dadka camalkooda iyo shaqadooda iyo say u rumayn doonaan iyo war uma haynin markii la isoo dirayna iimaan ayaan la imid qofkii i raaco iimaankiisaan ku qadarinayaa marka in xisaabuhum maa xisaabuhum xisaabtoodu ma ahaanin ilaa calaa rabbii rabbigay korkiisa unbay ahaatay low tashcuruuna haddaad wax fahmaysaan ood wax dareemaysaan ood wax garanaysaan markaas qaaluu waxay yidhaahdeen anu'minu laka makuu rumaynaynaa adiga walxaal itabacaka qad itabacaka waawgan waa waawulxaal waawulxaalkana sida badan isim ayuu daba dhac ayaa ka daba dhaco ee haddii marka ficil kuma badna sida badan ficil marka haddii waawulxaal uu ka daba imaado waxbaa lagu xoojiyaa oo qad ayaa marka meeshaa yacni lagu qadaraa oo la geliyaa wa tabacaka wa qad itabacaka oo kale marka walxaal iyadoo qad itabacaka uu ku raacay qad baa lasoo qadaraa si loogu xoojiyo xoogaa leanna waawulxaalku badanaa jumalka ismiga ayuu galaa ayb qaaluu waxay yidhaahdeen anu'minu laka makuu rumaynaynaa walxaal qad itabacaka uu ku raacay alardaluuna kuwii ardaasha ahayoo liitay oo xumaa liidnaantaasi marka maxay ka wadaan shaqadooday dhaliilayaan oo ay ceebeynayaan oo kuwii yacni dharka toli jiray iyo kuwa kabaha tolo iyo kuwa maqaarta iyo sameeyo iyo kuwa dharka bafteeyo caddeeyo iyo dad shaqadooduba ay shaqo hoose iska tahay oo quutulyoonkooda iyo iska soo xamaasho ayaa ku rumeeyey bay leeyihiin haddaad fiic laba arrinba waa ka wadaan haddaad fiican tahay dadka fiicanaa kuusoo hormari lahaa ee kaas ma wax xaqa looga hortaga miya marka isaga dadka usoo hormaraya shaqadiisa maaha hidaayada biyadilaahi ilaahay gacantiisay ku jirtaa ciddou doono ma sii karo inuunan siin karinna waxaa ku tusaya wiilkii isaga dhalay ayuu sii waayey suuratu huud baan kusoo marnay oo qaala sa-aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyawma ilaa waa kii alla uu yidhi nacam oo cadaabka alle ilaa cid alla uun u yacni ilaahay xaggiisa uun uga badbaadiyo unbaa ka badbaadaya waa kii saa uu yidhi yaa bunayarka macanaa walaa takun maca alkaafiriin wiilkaygii uu soo kor gaalada ha macooda ha noqonin waa kii diiday marka axad wiilkiisiiba u waayey hidaayo inuu qalbigiisa ku abuuro miyaa dadkii dhihi karo intan ha iraacdo intanna yaynan iraacin isaga maa doorasho geli karo waa maya inay ka sugaan waa qalad xaqana in looga tago hebelaa raacay darteedna waa sax maaha iyadana macam xaqa weligiis xaq waaye ciddii doonta ha ku hadasho ciddii doonta ha raacdo waa masale marka waxaa weeyaan dadka in badan hadda lafteeda wax taagan waay oo mararka qaar waxaa imaanaysa ood arkaysaa xaq ayaa laysku sheegayaa masale diintii ka mid ah dadkii lagu baraarujinayaa qofkani wuxuu fiirinayaa waxaan yaa wato horta yaa dacwadan wado kow laba waxay tahay yaa meesha raacay oo dadka rumeeyey ama da yacnii camalkan dadka u ololeynayo ama sameynaya maxay yihiin baa ugu xigto haddii dad uusan jeclayn ama cadowgiisa meesha uu ku arko waxaa laga yaabaa marka inuu yidhaahdo uu la dagaalamaba wixii isagoo og inay wax fiican ay yihiin sababtuna waa maxay hebela raacay dartiis waayna mararka qaar soomaalidu hadda waxay taagan yihiin ko mararka qaar yacni qabyaaladu intay nacaybka dhexdooda intuu aada u batay yaa laga yaabaa mararka qaar inay yidhaahdaan diinta reer hebel ma rabna annaga wax badanna waa maqasheenay ila tahay arrinta noocaas oo kale maxaa keenayo dhowr qof oo wuxuu arkayaa dad uu necab yahay oo diintii ku taagan diintii markaa yacni u taagan ama un sheegayo ilaahay un dadka markaas wax sheegayo uu ka dhigay iyaga markaasuu leeyahay reer hebelba intay waxaan sheegayaan annaga kuma jirno waa arrin aada khatar u ah warkan marka aayaddan meesha ku jirtana taa un weeyaan ayb maadada labaadna waxay tahay isagu dadka quluubtooda shaqo kuma laha oo iyagii waxay leeyihin nimankan waxay kuu rumeeyeen dadka liitaa waxay adiga kuu raacayaan waxay rabaan inay kor iskugu soo qaadaan oo markay adiga ku rumeeyaan oo aada adigii yacnii diintaadii ay galaan inay ku cisoobaan maal ay ku helaan madaxtinimo ay ku helaan ayay rabaan ee taas waayo marka midda uu leeyahay in xisaabuhum ilaa calaa rabbii low tashcuruun waxay usoo galeen diintan aniga ma ogi allaa og daahirkaas un baan ka qabsanayaa wixii baatin hoose iga daaya labadaas arrin waayo marka labada arrin meeshan taalo qaaluu waxay yidhaahdeen anu'minu laka makuu rumaynaynaa adiga walxaal itabacaka qad itabacaka uu ku raacay alardaluuna kuwii liitay ayb iimaanka iyo shaqadana de in laysku xiraa maaha qofkan shaqadiisaa liidato iimaan ma yeelo karo sax ma aha nacam waxaas ayb qaala wuxuu yidhi wamaa cilmii nabiy llaahi nuux wuxuu yidhi wamaa maxay baa cilmii aniga ogaanshiyahaygu ou ahaaday bimaa kii aan ogaado kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayaan aniga camalkooda iyo shaqadooda maalmeedka maxaa aniga i ogeysiiya taas shaqo igaga dhigay in xisaabuhum xisaabtoodu ma ahaanin ilaa calaa rabbii rabbigay korkiis unbay ahaatay hadday ayagu wax kale ula jeedaan iraacitaanka ay iraaceen dano kale ay ka leeyihiin ee xisaabtaas ilaahay bay korkiisa ahaatay low tashcuruuna low tacqiluuna haddaad wax garanaysaan ood markaa wax fahmaysaan ayb oo daahirkaas un baan aniga ka ka haystaa waay baatinkana allaa og allaan u daynayaa wamaa ana biaaridi lmu'miniin middan kale oo dadkan iska eri ahna wamaa ana anigu ma ahi biaaridi lmu'miniina mu'miniinta kii eryaya ma ahi oo dadkan i rumaynaya oo diintii u hoggaansan ordaha iga taga dad xun baa tihiin hebel iyo hebel iyo hebel baan rabaa mid dhahaya ma ahi sidaas in ana maa ana anigu ma ahi ilaa nadiirun mid digaya un baan ahay mubiinun oo digistiisu ay caddahay qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi haddii aadan ka joogin camaa taquulu waxa aada leedahay yaa nuuxu nuuxow latakuunanna lawallaahi yatakuunanna waxaad ahaanaysaa oo ahaanaysaa min almarjuumiina kuwa la dilo ayaad ka mid noqonaysaa kuwa la dilo ee dhagax inta laga badiyo sidaa lagu dilo dil weliba aada u daran la dilo ayaad ka mid ahaanaysaa waa u goodinayaan marka ayb wuxuu yidhi marka wamaa ana anigu ma ahi bitaaridi lmu'miniina mu'miniinta kii eryaya ma ahi maxaa yeeley hadduu eryo mu'miniintii uu yidhaha ordaha iga taga kuwan dartood isaga oo rabo arrintaasi marka isaga bay waxay ku noqonaysaa dembi waana ka fogaanayaa arrintaa dee nebigana waa kiiba laga reebo walaa tadrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi alla uu yidhi iyo wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha waa taan suuratu lkahfi iyo suuratu lancaam iyo aan kusoo marnay ayb wayaa qowmi man yansurunii min allahi in arad haddaan in taradtuhum haddaan eriya iyaga wuxuu yidhi yaa aniga alle xaggiisa iiga gargaarayo oo markaa arrintaa arrin cadaab iyo wax ka imaanaya ayuu marka u dareemayey marka allah wuxuu leeyahy wamaa ana anigu maahi bi nabiyullaahi nuux isagoo ka warramayo wamaa ana anigu maahi bitaaridi lmu'miniina mu'miniinta midkii eryayo in ana maa ana anigu maahi ilaa nadiirun mid digayaan ahay mubiinun oo digistiisu ay caddahayoo digidda idiin caddeeyey baan ahay mubiinun ay abaana lakum mid aada idinkugu caddeeyey baan ahay alindaara digniinta qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi lawallaahi yo in lam tantahi haddaadan ka joogin camaa taquulu waxaan aada leedahay yaa nuuxu nuuxow latakuunanna waad ahaanaysaa oo ahaanaysaa min almarjuumiina kuwa la dilo oo la laayo ayaad ka mid noqonaysaa laba macnaa marka ku jiro latakuunanna min almarjuumiinadan macno wuxuu yahay in laga wado min al min almaqtuuliin kuwa la dilo ayaad ka mid noqonaysaa ama in laga wado min almarjuumiina min almashtuumiina kuwa la caayo oo cay un baan kaala hortegaynaa weeyaan iyo nuqsaamin labadaa macnaa ku jira marka meeshaas qaala wuxuu yidhi nabiy llaahi nuux rabbi yaa rabbi rabbigayow ina qowmii qowmkayga tolkay kadabuuni waa i beeniyeen faftax ee xukun beynii aniga iyo wa beynahum iyaga dhexdooda fatxan xugun xukun wanajinii iga kori aniga ibadbaadi iyo waman duul maciya aniga la jirkayga ah min almu'miniina xaal ay mu'miniinta ka mid yihiin min dalika alcadaabi naga badbaadi waayo cadaabkaa naga badbaadi ayb shaygii markaa uu ku tacalluqayay waa marka waa maxduuf oo mi min dalika alcadaabi faanjaynaa waanu korinay hu nuux ayaanu badbaadinay isaga iyo waman duul macahu la jirkiisa ah filfulki doonidii dhexdeedaanu ku badbaadinay doonidii day almashxuuni la buuxiyey ay aladii shuxina wa muli-a doontii la buuxiyey baanu ku badbaadinay dhexdeeda huma markaa dabadeed aqraqnaa waan maashaynay bacdu bacda najaati nuuxin nuux badbaadadiisa iyo intii raacday ka gadaale waxaanu hala-aan maashaynay albaaqiina kuwii haray ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayatan aayad ayaa ahaatay aayad cabsigelin ugu filan ayaa kaa dhexdiisa ahaaday wamaa kaana ma uunan ahaanin akharuhum badankood mu'miniina kuwa rumaynaya ma aha wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa isagu alcasiizu weeyaan alla addoommadiisa ka adag alraxiimu naxariis badan markii sidaa marka ay is yidhaahdeen baa nabiyullaahi nuux markii loo goodiyey oo arrinta ay goodi tagtay ayuu isaguna marka rabbigii u qeyshaday qaala tacaala allah wuxuu yihi qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux rabbi yaa rabbi rabbigayow ina qowmii qowmkayga kadabuunii waa i beeniyeen ay kadabuunii anigay i beeniyeen faftax ee xukun fatxiga marka waxaa la yidhaha alxukmu waalqadaa-u yacnii annaga iyagana kala saar waay marka allow marka ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid ah alfataax wahuwa alfataaxu alcaliim alfataax macnaheeda waxay tahay waa midka dadka kala saaraya wey marka faftax macnaheedu waxay tahay faxkum faqdi ilaahu xugun oo yacnii gooy beyni aniga iyo wa beynahum iyaga dhexdooda fatxan xukun xukun ay faxkum beynii wa beynahum fatxan ay xukman ama faqdi beynii wa beynahum fatxan ay qadaa-an kala saarid ilaahu yacni annaga iyagana kala saar wanajinii i badbaadi aniga iyo waman duul macii aniga la jirkayga ah min almu'miniina xaal ay mu'miniinta ka mid yihiin kuwaas ama min almu'miniina xaal ay mu'miniinta yihiin maxaa laga badbaadinayaa marka min dalika alcadaabi naga badbaadi cadaabkaas fa anjaynaa waanu korinay hu nuux iyo waman duul macahu isaga la jirkiisa ahaaday la jiray iimaanka kula jiray fi lfulki doonidii baanu ku badbaadinay dhexdeeda doonideeday almashxuuni la buuxiyey ayb almashxuun ay aladii shuxina wamulia asha ku jirtaada waa tii wasfiga geli jirtay oo asmaa'da mawsuulaadka ku jiri jirtay wa sifatun sariixatun silatu al kii u dhihi jiree w marka doonidii la buuxiyey dhexdeeda ayaanu ku badbaadinay buu alla leeyahay uma markaa dabadeed aqraqnaa waan maashaynay bacdu bacda najaati nuuxin waman macahu nuux iyo intii la jirtay badbaadadooda ka gadaale marka bacdudan waa daraf waa la goday damadaas marka ku taallo idaafaa la niyeysan yahay meeshaas marka idaafo marka aan la sheegin oo aan malfuud ahayn ayaa laakiin la niyeysan yahay marka uma agraqnaa bacdu bacda najaati nuuxin ilaahi waxaa lasoo sheegay fa anjaynaahu waman macahu baa lasoo sheegay marka bacdudani idaafada meeshaa ku jirta la niyeysan yahay waa bacda najaatihi nuux badbaadadiisa ka gadaale waan maashaynay albaaqiina kuwii haray markaa yacni aan doonidii lasoo korin ama iimaankiiba ka haray ina fii dalika kaagaas dhexdiisa la aayatan baa ah aayad baa ku sugan calaamad ilaahay subxaanahu watacaalana lagu aqoonsado cadaabka allana la yskaga ilaaliyo wamaa kaana ma uunan ahaanin akharuhum badankood mu'miniina kuwa rumaynaya alla waina rabbaka rabbigaa lahuwa isagu alcasiizu weeyaan alla addoommadiisa ka adag alraxiimu ee naxariis badan kadabat caadun ilmursaliina id qaala lahum akuuhum huudun alaa tattaquun qisatu caad ayaa la gelayaa marka alla wuxuu yidhi kadabad way beenisay caadun qabiilada reer caad la yidhaahdo almursaliina kuwii la diray bay beeniyeen marka caadun hadda caad waa ismu qabiilatin qabiilaa meesha ku jirto qabiiladuna ta-a ku jirto waa mu'anath saa darteed ficilkii marka ta in la geliyaa waa u munaasab marka kadabat way beenisay caadun qabiilada caad la yidhaahdo almursaliina bay beeniyeen kuwii la diray rusushii bay beeniyeen id waqti bay beeniyeen qaala lahum uu u dhahay akhuuhum walaalkood huudun huud ahaa alaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo ilaahay cadaabkiisa aydnan ka dhowrsanaynin inii aniga lakum idinka rasuulun baan idin ahay mid la diray amiinun kaas oo amiinun risaaladii loo aaminay fattaquu llaha fataquu ka cabsada allaha alla ka cabsada wa adiicuunii iyo adeeca wamaa as'alukum idin suaal idin su-aali maayo calayhi risaaladan korkeeda gaarsiinteeda min ajrin ay ajran wax ujra ah idin su-aali maayo in ajriya maa ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkooda unbuu ahaaday atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbathuun atabnuuna ma dhisaysaan waa yaabe bikulli riicin taag dhammaantiis miyaad ka dhisaysaan aayatan calaamad miyaad ka samayneysaan calaamad oo dhismo ah miyaad ka samayneysaan tacbathuuna xaal aada dheeldheelaysaan ood iska ciyaaraysaan wax maslaxana aan hadda aada u samayneysaan aynan jirin watattakhiduuna ma samaysanaysaan masaanica guryo ad adag miyaad samaysanaysaan lacallakum sidii idinka oo takhluduuna waarayo inaad adduunyadii ku waaraysaan ood joogaysaan oo kale miyaad sare adag oo dhadheer aada u samaysanaysaan wa idaa haddii badashtum aada qaban aada qabataan badashtum waad qabanaysaan jabbaariina idinka oo laynaya dadka oo seef iyo ul ku laynaya dadka oo si xun dadkii u dilayo oo aan naxariisi ku jirin fataquu ka cabsada allaha alla ka dhowrsada wa atiicuuni iyo adeeca qoladan marka fal ay samayn jireen baa marka ayaa la tusaaleynayaa marka wax fiican inaynan ahayn oo marka risaaladii nebigoodii marka tawxiidkiina waa la amrayaa waxyaaba xunxunna markaa de waa laga celinayaa marka alla wuxuu leeyahay atabnuuna ma dhisaysaan bikulli bikulli riicin alriicu waalraycu labadaba waxaa laga wadaa kullu makaanin murtafic meel walboo sarraysaa la yidhaha marka riic af soomaaligu waa un taag meel taag ahoo sarrayso korayso ayaa laga wadaa ayb alriicu kullu makaanin mushrifin waa meel walboo korayso min alardi dhulka yacni ka sarrayso ama dariiq kastona waa lagu idlaaqaa mararka qaar wadooyinka iyo duruqdana waa lagu sheegaa ayb riic iyo rayc riicun wa raycun labadaas luqaana ayuu ku yimaadaa ayb mararka qaar baa waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga kam riicu ardika dhulkaaga irtifaaceeda joogga dhulkaaga waa imisaa laga wadaa riic bimacna alirtifaac haddii lagu yidhaha kam riicu ardika yani dhulkaaga jooggiisa dherarkiisu meeqa waayo wan joogga ayb macnaha marka riicu sidaas weeyaan iyaga marka waxaa alla uu leeyahay atabnuuna ma dhisaysaan bikulli riicin taag kasto ama dariiq kasto korkiisa aayatan miyaad ka dhisaysaan aayad calaamad aayatan marka waa binaa-an yacni wacalaman dhismo iyo yacni calaamad tacbathuuna xaal aad tihiin kuwa iska cayaarayo marka maxaa laga wadaa cayaartan la sheegaya iyo dhowr macnoba waa lagu macneeyey waxaa la yidhi meelaha wadooyinka ah ama yacni dhulalka taagga ah ayay dhismo dheer ka dhisayaan dad xoog badan bay ahaayeen dhismahaasi markay ka dhisaan dushiisa intay fuulaan dadkii waa ka hooseeyaan dadka musaafiriinta oo waddada iskaga soo socday ku qosqoslayaan ay ku jees jeesayaan marka waa waxay dhammaan markaa yacni xooggoodii iyo maalkoodii waxay ku wuxuu ku baxayaa dheeldheel iyo qosol qosol wax aan waxba lagu dheefsanaynin ee hadday intay dhismo dhistaan ama dhaxanta ka galaan ama danahooda ku qabsadaan maahan taa in lagu ceebeynayo laakiin waxaa lagu ceebeynayaa waxay tahay dheeldheesha waxaabay dhisanayaan lacagay gelinayaan haddana in ciyaarta unbay kala dan leeyihiin macnaha labaad waxaa la yidhaahdaa inay intay meel dhisaan markay dhismihii dhammeeyaan bay iskaga tegayaan waxba iyagoon ku qabsanaynin keliya un dadka inay tusaan farsamadooda iyo xoogooda iyo aqoontooda bes ayb waxyaabahaas dhan marka tacbathuuna ay talcabuunada macaanidaas oo dhan baa iska gelayaan adduunyadana hadda lafteeda meelaha qaarkood masartan haddaad tagto waad arkaysaa mee dhismayaal aada isleedahay wax weyn oo lagu qabsadana aan jirin oo ummadihii hore ay dhiseen ayaad arkaysaa oo wax hadda macno ah oo ay markaa ama ujeed weyn oo markaa iyagu ama dheefsi ay dheefsanayeen aan jirin taa weeyaan marka maalka in lagu ciyaaro lama rabo xooggaaga maalkaaga waqtigaaga inaad ku ciyaarto meelaan waxba kaaga soo laabanaynin aad geliso sax ma aha ayb atabnuuna ma dhisaysaan bikulli riicin taag dhammaantiis korkiisa aayatan miyaad ka dhisaysaan calaamad calaamad dhismo tacbathuuna xaal aad ciyaaraysaano waxaad ku qabsanaysaan aan jirin hindasada maanta lafteeda meelo waxaad arkaysaa marka argooyin waaweyn oo la gooynayo oo la dhisayo lacag badan lagu bixinayo haddii marka la fiiriyo argadan maxaa macnaheedu uu yahay wax macnaa uu kusoo baxayo male keliya waxaa lagu leeyahy dadkaa iska fiirsanayo iska qurux iyo wax lamida ee mararka qaarna argooyinka qaar baabuurtu inay ku dhibtoodaana laga yaabaa baabuurta xamuulka iyo waxaas iyo wado ayb waa haddii macno laga leeyahay dhib ma laha ama dusheeda wax lagu qabsanaayo ama meesha lafteeda baabuurtaas dhaadheer iyo aan loo rabin ee markaa wax lagu soo gooyo oo kale si baabuurta dheerdheer aynan usoo marin laakiin ujeeddo iyo maslaxo la yaqaano ay tahayo ama waddadaas baabuurtaas waaweyn dhib inay ku tahay la arkaayo kale iyo kuwayaalkaas oo dhan wax dhiba male maslaxaa ku jirto laakiin maal in lagu bixiyo waxaan wax maslaxado kasoo gelaysaa aanay jirin ayaa la diidayaa watattakhiduuna ma samaysanaysaan masaanica sare dhaadheer oo ad adag miyaad samaysanaysaan masaanica marka jamcu masnacatin waayo carabtu masnaca waxay yidhaahdaan sarta macno labaadna waa ku jiraayo masaanica meel biyaha lagu qaato waa skooyin waaweyn oo markaa yacni biyaha meelaha ay marayaan lagu soo jeexo oo biyihii markaa ay soo galaan ayb laakiin un hadda waxaa un badan qusuuran mushayada inay tahay qusuur marka yacni aada loo adkeeyo dhaadheer miyaad yeelanaysaan ood samaysanaysaan lacallakum kaanakum sidii idinka oo takhluduuna waarayo inaad adduunyadii ku waaraysaan oo kale yaad saraha dhaadheer iskor saaraysaan ood dhisaysaan ayb lacallakum marka bimacnaa kaanakum waay kaanakum takhluduun ruuxa marka in aakhirada uu iloobo ma aha qofka aakhira markuu iloobo tacabkiisao dhan adduunyo xaggeeda bis unbuu u bayrayaa dabaqi iskor saar iskor saar aakhiradiina waa ka jiifaa ee hadhowna de waa ka tegayaa waxaa laga yaabaa toban sano iyo labaatan hadduu intifaacsado waaba nin nasiib badanba hadduu labaatan sano sarahaas uu ku dheefsadaa waa dadka ugu nasiib badan yahay qaar badanna intay iskor saaraan markay dhammeeyaan iyagoon kiro loo gelin ama aynan iyagu gelin ayay ka holeelaan oy ka tagaan oo ay aakhirada ka aadaan oo meeqo sar baad arkaysaa sartan hebelaa dhisaayo asoo dhisaayo dhintaa la leeyahay marka qofku in aakhiradii uu ilooba maaha adduunyadiisa ha ka shaqaysto laakiin haddana aakhiradiisa inuu ku ilooba maya taas waa tan la diidaya lacallakum kaanakum sidii idinka oo takhluduuna aada waaraysaan ayb wa idaa haddii badashtum ficilkoodiina waa kan marka wa idaa haddii badashtum aada qabanaysaan ood yacnii dadka aada ciqaabaysaan badashtum waad qabanaysaan jabbaariina idinka oo laynaya dadka oo aan waxba reebeynin jabbaariina ay qataaliina weeyaan idinkoo dad dilid badan fii gayri xaqin kandil kandil kandil wallaysma unbaad wadaan bis nacam haddaad dadka ciqaabaysaanna ciqaabkiina waa dil un bis nacam inaad dadkii laysaan meeshaa marka alimaamu alqurtubi tafsiirkiisa wuxuu leeyahay wahadihi alawsaafu almadmuumatu tilmaamahan xunxun qad saarad waxay ahaatay fii kathiirin in badan dhexdooda oo min hadihi lummati ummadan ka mid ah laa siyamaa maba kusii jirta buu yihi bidiyaari lmisriya isaga markii dambe de andalus dadkii kasoo qaxay buu ahaa masar ee yimid kumaba sii jirta uu yihi marka masar mundu waliyatha albaxriyatu markaa nimanka baxriyada la dhihi jiray markay madax ka noqdeen mamaaliigtaa laba loo qaybiyaa mamaaliig baxriya iyo beriya naam mamaaliig almamaaliik albaxriya markay ka talinaya mamaaliig baxriya marka niman turki ah bay ahaayeen oo masar muddo dheer ka talin jiray calaamadahoodii iyana weli waa ku yaalaan oo hadda lafteeda qaytbay miirkii la dhihi jiray qalcado iyo uu sameeyey ilal aana waa ku yaalaan qaahira iyo iskandariye iyo meelahaas marka wuxuu leeyahay kuwaas weliba baxriyiinta ahaa fayabdishuuna binnaasi dadka waa ciqaabi jireen bisawdi jeedal aw iyo walcasa iyo ul fii gayri xaqin wax ka ciqaabtoodu marka waxay ahayd un ciqaab aada u daran waqad akbara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yihi nabigu wuxuu sheegay ana dalika yakuunu aakhiri zamaanka intaasi ay dhacayso kamaa fii saxiixi muslim oo nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi sinfaani laba qolo min ahli naari ahlu naarka ka mid ah lam arahaa ma aanan arkin qow lam arahumaa ma aanan arkin labadaa qolo kuwa koowaad wuxuu yihi qowmun macahum siyaadun dad jeedal wato shaabuug ama jeedal wato kaadnaabi albaqari lo-da saynteeda oo kale ah yadribuuna biha annaas dadka ku garaacaya karbaash bay wataan ama yacni jeedal dadkay ku tumayaan wax xaq ah iyadoo lagu tumaa aanay jirin macnahaasu marka aayaddan iyo xadiidkaa ayuu saa isu saaray alimaamu alqurtubi isagana marka dadka dadka xaqdarrada ku dilo ama ku garaaco ama kaw ha ka siiyaan ama ha ku garaacaanba iyagu markaa shabah baa kala dhexeeya qoladan ilaahayna ma jecla sidaas faataquu llaha alla ka cabsada haddaba wa atiicuuni iyo adeeca wataquu ka cabsadoo ka dhowrsada alladii allihii amadakum idin idin siiyey idinku taageeray idinku siyaadiyey bimaa waxa taclamuuna aada ogtihiin allihii waxaan aada og tihiin idin siiyey ka cabsada ayb waxa ay ogyihiin marka waa maxayna amadakum wuxuu idinku taageeray alla uu idinku siyaadiyey u idinku nicmeeyey biancaamin xoolo wa baniina wiilal wa jannaatin beero beerayaalo wa cuyuunin ilo iska burqanayo ayuu alla idinku taageeray oo idin siiyey inii aniga akhaafu waan cabsanayaa calaykum korkiina cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinkaga cabsanayaa cadiimin maalinka oo cadiimin aada u weyn ama cadaabka oo cadiimin weyn lilmu lilmunaasaba marka loo jeray haddii marka cadiimka cadaabka laga sifeeyo qaaluu waxay yidhaahdeen sawaa-un waxaa jin ah calaynaa annaga korkeenna awcadta inaad nawa- nawaanisayaa am mise lam takun aadan ahaaninaa min alwaacidiina kuwa na waxwaaniyo in haadaa maa haadaa kanu ma ahaanin ilaa khuluqu lwaliina kuwii hore diintoodii maahane wax kale ma ahan kan ayb caadadii kuwii hore un weeyaane kan wax kale ma ahaanin wamaa naxnu anaguna ma nihin bimucadabiina kuwii la cadaabaya ma nihin ayb fakadabuuhu way beeniyeen nebigii loo soo diray fa ahlaknaa waanu halaagnay hum iyagii ina fii dalika kaagaas waxaa ku sugan dhexdiisa la-aayatan aayad baa ku sugan wamaa kaana ma ahanin aktaruhum badankood mu'miniina kuwa rumaynayo wa ina rabbaka rabbigaana lahuwa isagu alcasiizu allah addoommadiisii ka adag waayo alraxiimu naxariis badan halkan marka nicmadii allou xusuusinayaa oo wuxuu leeyahay wataquu ka cabsada alladii allihii ka dhowrsada oo ka cabsada amadakum idin siiyey idinku taageeray idinku siyaadiyey idinka bimaa waxa taclamuuna aada ogtihiin waxaan aada ogtihiinee tirada badan allihii idinku taageero idin siiye ka dhowrsadaoo ka cabsada waxaa marka ay ogyihiin maxaa ka mid a amadakum alla wuxuu idinku taageeray oo uu idinku siyaadiyey ama idin siiye biancaamin xoolo xooluhu marka waa nicmo hilibkoodaa la qala yaa la cunayaa caanahoodaa la cabayaa suuqaa la geynayaa lacagaa lagu soo bedelanayaa markaasaa qofka lacagtaa danihiisa uu ku qabsanayaa dalkii baa laga dhoofinayaa lacag adag baa lasoo siisanayaa lacagtaa adag baahidii waddanka ka jirtaa wax loogu soo iibinayaa xooluhu marka waa nicmo aada u badan oo dhinacyo badan marka taabanaysa nacam waana tharwo ilaahay ugu deeqay dadka waa deeq ilaahay dadka uu ugu deeqay marka ilaahay subxaanahu watacaala in loogaga shukriya ayuu mudan yahay wa baniina wiilal idin siiyey oo idinku siyaadiyey wa jannaatin beero wa cuyuunin ilo idinku siyaadiyey inii aniga akhaa marka allaha ka dhowrsadoo ka cabsada nicmada alleh kufri ha ku bedelinina inii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa calaykum idinka korkiina cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalinka oo cadiimin aada u weyn ama cadaabka oo cadiimin weyn cadaabka marka aan cadiiminta ka sifayno cadaabka inkastoo cadaabku uu nasbisan yahay cadiimintana maxal ahaan waa iska nasbisnaanaysaa laakiin lafdigii ayaa maadaama ay mujaawaro kala dhexayso yowmin oo iyada jaran darteed ayaa loo jaray ayb qaaluu waxay yidhaahdeen sawaa-un waxaa jin ah oo isku mid ah calaynaa annaga korkeenna awcadta waanisayaa yacnii inaad waano la timaadood na waaniso am mise lam takun inaadan ahaanin adiga min alwaacidiina kuwa wacdiyo inaadan ahaanin iyo inaadna wacdiso waa isuu keen mid macnaa inaadna wacdisid iyo inaadanna wacdinin labada waa waana isuu keen mid taas marka macnaheedu waxay tahda qalbi qalalay bay taasi ka imaaneysaa qalbigu hadduu qoyan yahay waanadu taahiiray ku reebeysaa iyo saameyn ayb in haadaa maa haadaa kanu ma ahaanin ilaa khuluqu lwaliina xarafkan laba qira'a ayaa loo lagu akriyey in haadaa ilaa khalqu lwaliin abuu camar iyo ibnu kathiir iyaa akriyeen in haadaa ilaa khuluqu lwaliinna qaar kalea akriyay qura-ada ka mid a marka haddii la yidhaahdo in haadaa ilaa khuluqu lwaliina caadat lwaliin waayay leeyihin kan wax kale maahane waa caadat lwaliin maxaa caadat lwaliin a marka ee dadkii hore intay adduunyada ku noolaadaan oy xoolo helaan oo ay adduunyadii muddo ay joogaan oo ilmo ay dhalaan waa iska dhima jireen hadday dhintaanna wax ka dambeeya arrintaas ma jiraan macnaheedu marka waxay leeyihiin waana la noolaa jiray waana la dhima jiray waxaan aada sheegaysaa adigu waa maxay marka waa saas marka ayb waqaaluu qad masa aaba'ana adaraa'u wasaraa'u waay naam aabbayaalkeen marna baahi waa abaar waa ku dhici jirtay marna xaalad fiican baa soo mari jirtay bis adduunyada dhanba marka routiinkaasay ka dhigeen macnaha labaad in hada ilaa khalqu lawaliina haddii la akriyo bimacnaa waxay ka dhigan tahay in haadaa maa haadaa kan aada noo sheegaysid ma ahan ilaa khalqu lwaliina ilaa ikhtilaaqu lwaliin kuwii hore been abuurkii iyo wixii ay sheegi jireen un weeyaan waxaad adigana noo hayso waa kuwii dhihi jiray marka bacthina ma jiro wax laysa soo bixinayana male in hada ilaa ikhtilaaq fi suurati saad wax kale ma ahane waa been abuuradkani khalqi haddii loo dhigana marka macnuhu saas waa wamaa naxnu anaguna manihin bimucadabiina bimucadabiina kuwii la cadaabaya manihin annaga kuwa la cadaabaya manihin fakadabuu way beeniyeen hu nabigoodii bay beeniyeen faahlaknaa waanu halaagnay hum iyagii ina fii dalika kaagaas dhexdiisa waxaa ahaaday la-aayatan baa ahaatay aayad cadaabka alla looga cabsado waxdaaniyada alla lagu garto wamaa kaana ma ahaanin akharuhum badankood maunan ahayn mu'miniina kuwa rumeeya maynan ahayn badankood wa ina rabbaka rabbigaana lahuwa isagu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waayo alraxiimu naxariis badan oo addoommadiisa u naxariisto kadabat hamuudu lmursaliina id qaala lahum akuuhum saalixun alaa tattaquun kadabad way beenisay hamuudu qabiilada hamuudna almursaliina kuwii la diray bay beeniyeen id waqti bay beeniyeen qaala lahum uu u yidhi akuuhum walaalkood uu u yidhi saalixun saalix ahaa alaa tattaquuna miyaydnan cabsanaynin oo idnan dhowrsanaynin inii aniga lakum idinka waxaan idiin ahaaday rasuulun rasuul rasuulka oo aamiinun la aamino oo risaalada loo aaminaan ahaaday saasaan idiin ahay fataquu ka dhowrsada oo ka cabsada allaha alla ka cabsada wa adiicuunii anigana ee adeeca wamaa as'alukum idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ay ajran wax ujraa idinku su-aalan maayo in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkiisa unbuu ahaaday atutrakuuna fii maa haahunaa aaminiin atutrakuuna ma la idinka tegayaa fii maa kii dhexdiisa miyaa la idinkaga tegayaa haahunaa meeshaan ahaaday aaminiina idinkoo nabad galay oo min almowti waalcadaabi ka nabad galay mis leedihiin sidaas macnaha waxaan aada ku dhex jirtaan miyaa la idin dhaafayaa oo la idinkaga tegayaa idinkoo cadaab ka nabad galay ama dhimashaba ka nabad galay sidaa miyay idinla tahay ayb waa maxay marka waxa dhexda fii maa haahunaada waxa meeshaas yaallo oo aan loo aan marnaba loogaga tegaynin waa maxayna fii jannaatin beerayaalo dhexdooda wa cuyuunin ila dhexdood in la idinkaga tegaya miyay idinla tahay wa zuruucin badar zuruucdu marka waa dalagii soo baxayay balka wuxuu ku jira ama masage iyo galley iyo qamadi iyo waxay ahaato wa zuruucin iyo zuruuc wa naqlin geedtimireed geedtimireedka oo dalcuhaa fiideeda miraha ku yaallo hadiimun ou yahay mahduumun mid la bisleeyey ou yahay iyagana marka da barwaaqadii ay haysteen baa waxaa la leeyay war barwaaqadani in la idiin daynayood ku ammaan gelaysaan oo idnan ka dhimanaynin oo aan la idinka cadaabaynin miyaad u malaynaysaan bani aadamka marka waxaa la rabaa inuu ogaado wax kasta uu ku dhex jiro waa ka tegayaa sidaa unba uga dhex ayuu uga tegayaan haddaad barwaaqo badan aada ku dhex jirto ood ilmo badan oo caafimaad qaba ku dhex jirto guryo badan aada ku dhex jirto maal aada ku jirto shaqooyin aada kala wado oo xaal kastood ku jirto waa lagaa dhex siibayaa waa lagaa qaa waa laga waa lagaa wadayaa haddii xataa aan waxba hal maalinna haddaadan xanuunsanin marka dambe waa iska gaboobaysaa markaad gabowdana maalka xataa macno ku yeelan maayo inaad intaad isku dardaranto ilmahaagiiba kala aqoo kala aqoon weyso maalkaagii kala aqoon weysaad gaaraysaa marka dambena markaa subaxda dambena waa lagaa kaxaynaya geerida marka waxaa lay nabigu sal ll ly slam wuxuu yihi akthiruu min dikri haadimi ladaat waxyaabaha macmacaanka midka jebiyaa xusuusta shee sheeg sheegitaankiisa badiya geerida marka qof xusuustaa ma jiro ilaa hadduu dhibaato ku jirana dhibka waa u fududaanayaa ninkii dhib ku jiro ama faqri ama jiro ha noqoto geeri markuu xusuusto wuxuu ogaanayaa waxaan inaan daa'im aysan noqonaynin xoogaa marka murugtii waa ka waa ka faydmaysaa waa ka yaraanaysaa kan xoolaha badan ku dhex jira caafimaadka badan hayana hadduu geeridii soo xusuusto ee isaguna waxay u keenaysaa inuusan maalkaas ku qooqin marba hadduu ogaado in laga kaxaynayo yowm min al ayaam ayb geerida marka in la xusuustaa meel ay ku xun tahay ma leh laakiin gaalada iyo dadka adduunyada jecel iyo iyaga geeri in lagu ag sheeg sheega ma jecla xataa gaalada geerida siday u necban yihiin iyo maqalkeeda iyo sheegeeda waxaa weeyaan qubuurihiina waxay ka dhigeen wax qurux badan intay nalal ku xireen oo ay yacnii ubaxyo ay dul dhigeen oo qofka meeshaa qabriga ku jira sawirkiisa meesha ku dhajiyeen oo de meeshaanba waxaad is leedahay waaba magaalo kale intaas waxay rabaan baaba iyo dhimasho iyo inaynan xasuusanin ee qab qubuurtana ilaahay wuxuu ugu talagalay ama diintu waxay ugu talagashay in lagu xusuusto baaba-a oo geerida waxaa weeyaan marka nabiga sala alla ly slam waa ki yidhi asxaabtuu maalin maalmaha ka mida wuxuu ku yidhi war ilaahay ka xishooda xishoodka alla dhabnimadiisa markaasay yidhaahdeen rasuul allo waa ka xishoonaynaa alle markaasuu wuxuu yidhi nabiga sala alla ly salama qof walbow nin walbaa falyaxfad ira'sa wamaa waca wamaa falyaxfad ira'sa ha qof walbou ha ilaaliyo madaxa iyo wamaa wacaa waxa uu weeleeyayo ou madaxiisa ku jiro ha ilaaliyo ha dhowro walyaxfad ilbadna wamaa xawaa caloosha iyo waxa ay koobtay uur ku jirtana ha ilaaliyo xaaraanta ha ka ilaaliyo qalbigi madaxii yacni madaxiina waxa ku dhex jira ha xifdeeda carabkii iyo afkii iyo dhegihii iyo indhihii iyo ha ka mid a waxaa ku jirtay marka walyadkur ilmowta walbilaa qofka ilaahay dhabnimo uga xishoonayo geerida ha xasuusto iyo walbilaa iyo baaba-a qof walba waa baaba-aya caradaasuu ku darsoomayaa wixii ilaahay un ka caymiya maahani qabriga marka baytulbilaa ayaa la yidhaha walidaalika imaamu shaafici wuxuu yidhahdaa qabri in la dhiso sax ma ahan u dhahaa sababtoo ah waxaynan sax u ahayn buu leeyahay qabrigu waa baytulbilaa waa meel looguba talagalay qofkii kor yimaado inuu xasuusto baaba haddii marka la muuneeyo oo la qurxiyo oo maro la saaro oo nalal lagu kor shido qofku muxuu xusuusanaya waxba ma xasuusanayo laakiin aabihii adiga ku dhalay hooyadii adiga ku dhashay marka aad aragto inay dhulka ku jirto qabrigeeda aada dul istaagto qofkaa qabrigiisa aada dul istaagto ciiddii ay sidaas marka u gedgedinayso oy ciiddaasi ka hooseeyaan markaad aragto adigana saas inay kuu dambeynaysa ad xusuusanaysaa taas marka midda laga rabo mawdka meydka markay wadaanna gaaladu yacni baabuur madow iyo aada u qurux badan iyo sanduuq iyo sanduuqii ubaxyo dhinacyada laga dhigo iyo qofkiio suud loo geliyo iyo meeshaanba wixii socda haddaad aragtaba marti la gelbinayaad u malaynaysaa waxa ku jirana meesha waa meydeeda ujeedkoodu waa maxay dhimasho dhanba inaan la xasuusanin adduunkaas iskor saaran bisay rabaan muslimiintiina marka waxaa inay ku ta'asuraan waa loo diiday oo ilaahay wuxuu leeyahay alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wamaa nazla min alxaqi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlamadu faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun ayb taasuu marka alle wuxuu leeyahay tutrakuuna ma la idinka tegayaa fii maa kii dhexdiisa miyaa la idinkaga tegayaa haahunaa meeshaan ahaaday waxaa meeshan ah miyaa la idin dhaafayaa aaminiina xaal aad tihiin kuwa nabadgala nabadgalayo min almowti ka nabadgelayo geeri idinkoo ka nabadgelayo ama min alcadaabi walhalaaki ka nabadgelayo fii jannaatin beero dhexdooda in laidinkaga tegayo sidaa miyay idinla tahay beerihii dhexdooda wacuyuunin ila dhexdooda wa zuruucin zuruucdii beerihii dalaga ahaa wa naklin geedtimireed geedtimireedka oo dalcuhaa fiideeda miraha ku yaallaa hadiimun mid bislaaday uu yahay oo la bisleeyey dalciga waxaa la yidhaha waa fiidda timirtu marka waxay leedahay dalci dalciga marka fiiddaasi waa kala faydmaysaa waxaa kasoo baxaya marka labo laamood ayaa kasoo baxayo labadaa laamood ayaa marka waxaa kasoo baxaya markaasi miruhu ama geetimireedku yacni miraha mirta timirta yani miraha timirtaee la cunayo fiiddaa laantaa kasoo baxdo ayay ka lulanaysaa hadda marka dalcuhaa hadiimun fiiddii ayaa bisilaa aayaddu saasaad moodaa daahirka fiidda iyada ma bislaanayso laakiin mirihii bislaabaa iyada kasoo dhexbaxayo bud kasoo dhahaya meeshaasi marka waxaa ku jiro majaaz mursal ah oo marka ay tahay waa min iطlaaqi almaxalli wa iraadati alxalli maxalkii baa la sheegay miruhu uu kasoo baxaya maxalku waxa weeyaan waa waa fiidaas wahay nacam maxaase loo jeedaa waxa maxalkaa dhex yaallo ee kasoo baxayo ee waa maxay miraha ku yaalla waay nacam marka majaaz mursalaa ku jira marka waa min iطlaaqi almaxalli wa iraadati alxalli hadda waxaad moodeysaa daahirka wanaqlin geetimireed dhexdii in la idinkaga tegaya miyaad u malaynaysaan idinkoo nabadgalay geetimireedka oo dalcuhaa fiideeda hadiimun ay bislaatay fiidda ma bislaatay iyada ee waxaa bislaanayo fiiddaasi miraha ku yaalla uu yahay hadiimun mid bislaaday ama la bisleeyey watanxituuna min aljibaali buyuutan faarihiin watanxituuna waad qoraysaan min aljibaali buurihii xaggooda buyuutan guryo ayaad ka qoraysaan saa in laydinkaga tegayay miyaad umalaynaysaan idinkoo sidaa un waxaa qoraya watanxituuna waad qoraysaan min aljibaali buurihii xaggooda buyuutan guryo ayaad ka qoraysaan faarihiina idinkoo aad u yaqaano shaqadaasi faarihiina ay xaadiqiina idinkoo aad u yaqaano taf ku ah ee naxtigaas iyo qoriddaasi ayb laba qira'a xarafkan ku jirta faarihiina iyo farihiina faarihiina marka la yidhaha xaadiqiina waay xaadiqiinana macnaha idinkoo aad farsamada aada u taqaanaan way macnaha labaadee suuratulcaraafna waa kusoo marnay dabcan ayb macnaha labaadna waxa uu yahay farihi qiraa'ada labaad farihiina marka la yidhaahdana ay ashiriina batiriina idinkoo kibrayo qooqayo dad kibray idinkoo ah yaad sidaas yeelaysaan buurihii baad qoranaysaan guryaad ka qoranaysaan idinkoo marka kibir idinku jiro farihiina marka saas watanxituuna waad jee waad qoraysaan min aljibaali buurihii xaggooda buyuutan guryo ayaad ka qoranaysaan buur buu u imaanayaa waa jeexjeexayaa wuxuu ka samaysanayaa qolal iyo meel uu ku dego oo roobka iskaga ilaaliyo adag buuraha dhagaxa bay qorayeen dee berigaasna waxaan dee tirada bada xoogga badanna ma jirinba dabcan ee bani aadamku hadda uu ku shaqaysto ee diriiladan wax lagu duleeliyo iyo waxyaabahan waaweyn ee buurta inta lagu qarxiyo iyada dhan ay kala firdhanayso iyo waxaa iyagoon qabin gacmahooday uga shaqaysan jireen dhagaxdaasi xoog badan bay lahaayeen wathamuuda aladiina jaabuu sakra bilwaad waa ka ilaahay dhahayo ayb faarihiina idinkoo aad aada u taqaanaan farsamadaasi fataquu llaha alla ka cabsada wa adiicuuni ee adeeca walaa tudiicuu ha yeelinina oo ha adeecinina amra almusrifiina kuwa xadgudbay arrin amarkooda kuwa xadgudbay amarkooda ha adeecinina waa kuwa shirkiga falayo aladiina kuwii ha adeecinina yufsiduuna ha leynayeen fil ardi dhulka korkiisa kuwa fasaadinayo ha raacinina warkooda iyo amarkooda walaa yuslixuuna aan hagaajinaynin marnaba ayb laba sifa oo marka isdaba taalloo cagsi isu ah weeyaan aladiina yufsiduuna fil ardi kuwa dhulka fasaadiya maxay ku fasaadinayaan shirkiga gaalnimo fasaad dhul la fasaadiya gaalnima ugu horeyso qatliga ayaa ku xigo dad dil oo dhiig un xaaraan ah mar walba dhulka un inuu ka qoyan yahay waxaa kaloo ka mid a macaasida zinada ayaa ka mid ah waxaa oo dhan kuwa marka dhulka korkiisa ku fasaadinayo kuwa amarkooda ha raacinina walaa yuslixuuna aan hagaajinaynin dhulkii dhulka waxa lagu hagaajiyaana tawxiid iyo daacada alle iyo qaaluu waxay nabigoodii marka sidaa buu ku yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa wax kale maahane anta adiga min almusaxariina min almasxuuriina kuwa la sixray baad ka mid ahaatay waa sixran tahay bay dheheen hadalkaani hadal waalimi u egyahay sidii uu ugu soo caqli celiyey waxay ugu bedeleen masxuur nin sixran baa tahay ad warkaaga iskuma tootoosnay leeyihiin nacam ayb bani aadamku marka haddii baatilku uu ka qaalib noqdo marka dambe baatilkiibaa xaq noqonayo ayaa ayaa u ekaanayo xaqiina baatil buu u ekaanaya sunnadii bidcay u ekaanaysaa bidcadii sunno wahaakada nacam wixii dadka dhegahooda lagu badiyo ayay qaadanayaan marka saa darteed marka waxaan oo miidiya ah ama warfaafin iyo warbaahintan tirada badan ee anwaacda badan kala leh berigii hore raadiyo keliyow ahaa jaraa-idow ahaa raadiyow noqday t television baa haddana yimid kadibna hadda waxaan tirada badan baaba yimid nacam ee dadku ay tawaasul ku sameeyaan iskula xiriiraan waxaas marka aada arkayso oo dhanma waxaa loo samaysta islaax maya dhulkaa lagu fasaadiyaayo sida afartan idaacadood markay maanta dhan dhegtaada ama rab ama ha rabin markay dhegtaada wax un ku ku ridayaan ku ridayaan ku ridayaan adiga laftaada marka dambe waxaad isleedaha war waxaan horta bal tolow inay wax ka jiraan iyo in kala fiirin eberna waay waa wax baatiloo been ah marka beentii ruun waxaa loogu ekaysiyaa midyahan waalan marka dhaqaalahan iska socdood la yaabayso adiga ood leedahay war kuwan yaa wax siiyo dhaqaalahan afar iyo labaatanka saac ay ku hadlayaan haddana un waxaa weeyaan dee fasaad unbaa loo laga rabaa ayb qaaluu waxay yidhaahdeen iyo xaqaa-iqda dadka in looga leexiyo qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa wax kale maahan anta adigu min almusaxariina kuwan la sixray baad ka mid ahaatay maa anta adigu ma tihid ilaa basharun bashar unbaad tahay basharka oo mithlunaa annagoo kale ah ee faati la kaalay biaayatin aayad la kaalay in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegayo kuwa runta sheega haddaad ka mid tahay bal mucjizo keen aan ku aragne ayb laba shay bay marka midna waa codsi midda su-aal midda kalena de waxay leeyihiin aduu bashar annaga nala midaad tahay goormaad nebi noqotay waayo warkaas ee haddii bashar aan nebi laga dhigin see iyaga yaa wax u sheegayo marka yaa wax ka dhaadhicin karo marka waa shubho aada u weyn bay ku noqotay dadka bashar in rasuul laga dhigo wax ay la yaabaan bay noqotay laakiin la yaab ma leh maa anta adigu ma tihid ilaa basharun bashar unbaa tahay basharka oo mithlunaa annagoo kale ah ee fa-ti la kaalay biaayatin aayad la kaalay in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ahaatay qaala wuxuu yidhi haadihi tani naaqatun aayaddii waa tan marka mucjizadii haadihi tani naaqatun hal waay lahaa waxaa usugnaaday hasha oo lahaa oo usugnaaday iyada ama lahaa iyada waxaa usugnaaday shirbun kal oo cabitaan abaa usugnaaday walakum idinkuna shirbun kal ayaad leedihiin tooko aada ku cabtaan shirbu yowmin dhe maalin kalkeed ayaad leedihiin macluumin la ogyahay la yaqaano ayb ashirbu waxaa weeyaan biyaha kaltanka loo kaltamo marka tani waa hal xag allay ka timid waa mucjizo iyaduna ceelka kal ayay ku leedahay oo kaltan bay waa ku kala kaltamaysaanoo iyadana maalin bay cabaysaa idinkuna maalin la yaqaanaad cabaysaan faraha ka qaada marka naam qaala wuxuu yidhi haadihi tani naaqatun hal waaye lahaa waxay leedahay iyada waxaa usugnaaday shirbun kal yacni oo cabitaan abaa usugnaaday kal waxay idinkula kaltamaysaa cabitaankii marka tookay iyadu leedahay waay walakum idinkuna shirbu yowmin maalin tookadeed baad leedihiin maalinka oo macluumin la yaqaano ood biyuhu biyaha aada cabtaan walaa tamasuuhaa walaa tamasuu ha taabanina haa hashi bisu-in xumi ha ku taabanina ha dilinina macnaha fayaakhudakum markaa uu idinku idinqabto cadaabu yowmin maalin cadaabkeed uu idinqabto cadiimin maalinka oo cadiimin weynin badan faraha ka qaada buu yidhi facaqaruuhaa way fayla jareen facaqaruu way boqno gooyeen ama fayla gooyeen haa hashi fa asbaxuu waxay ahaadeen naadimiina kuwa qoomameeyo ayay ahaadee ahaayeenoo sidaasay ahaadeenoo waa shallaayeen fa akhadahum waxaa qabtay alcadaabu cadaabkii baa qabtay ina fii dalika kaagaas dhexdiisa la-aayatan baa ahaatay wamaa kaana maunan ahaanin akharuhum badankood mu'miniina inay rumaynayaan kuwa rumaynayo waina rabbaka rabbigaana lahuwa isagu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waay alraxiimu ee naxariis badan hashii iyo qisadeeda suuratu huod baan kusoo marnay nacam iyo suuratu alacraaf iyo meelahan marka alla wuxuu leeyahay walaa tamasuuhaa ha taabanina hashii bisuuyin xumi ha ku taabanina fayakudakum markaa uu idin qabto cadaabu yowmin maalin cadaabkeed cadiimin aada u weynin badan facaqaruuhaa way fayla gooyeen marka facaqaruuhaa waaul-jamaacaha marka wuxuu tilmaamaya iyagoo dhan inay fayla gooyeen meeshaa marka culimada mas'ale muhiimay ka bixiyaan oo masaladaas waxay tahay dad meel joogo hadday qeybna xumaan samayso qeybta kalena uga aamusto oo aynan wax xumaan aba ka muujinin foolxumadaas aynan ka diirin qalbigooda ka nicin kuwana waa samaynayaan kuwana waa amrayaan kuwana waa u qoslayaan dadku hadday sidaa noqdaan kulligood marka dembigaas waa wada galeen leanna maxaa yeele hashaan hal nin baa faylo gooyey sida xadiidka nebiga uu tilmaamayo suuratu shamsina saas oo kale alle wuxuu yidhi idin bacatha ashqaahaa waxaa u banbaxay hashii ashqaahaa qoomka kii ugu sharta badnaa ayaa u banbaxay nebiguna sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi inbacatha ilayha waxaa u banbaxay caarimun mid fasaad badan maniicun fii qowmihi nin markaa yacni mufsid ah oo xumaan badan oo qoomkiisana isku halleeyo yacni nin tol ka dhashay oo cid wax kaa qaadi karta male isdhahayo isagoo sidaas ah oo mufsid abuu hashi ubanbaxay waa faylogooye marka marka dadkiina waxay u noqdeen qoomkiisii waxay u noqdeen rid-i rid-i waxaa la yidhaahdaa garab isagana ficilkiibuu gacan ahaa toos ahaan u fuliyey wax ay ku kala duwan yihiin marka malin saa darteed buu ilaahay marka wuxuu yidhi facaqaruuhaa way waa fayla gooyeen ayagoo dhanba kulligood sagaal ninna marka geed fadhi bay u ahaayeenoo dadka xumaanta marka uu horseeday ahayn wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahtin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun suuratu namli baan ugu tegaynaa in shaa allahu tacaala meeshaa marka waa in layska ilaaliyo dembiga waa in layskaga ilaaliyaa toos in loo galo iyo in sabab loo noqdo labadaba in layska ilaaliyo shaygan haddii uu dembi yahay haddaad toos u gashana toosaad u gashay haddii aada sabab u noqotana adigu dembigii waa leedahay dembigii marka yacni cuquub waad yeelanaysaa laakiin cuquubada adduunyada marka laga hadlaayo cuquubada dadka ta alla keenayo ma aha midda ay dadku sameynayaane xuduudda sharciga yacnii qofkan qof buu dilay qisaas ha laga fuliyaa la yiri qisaastii dadkiibaa marka ka goosanaya cuquubaadka dadka kay sa yacni ka goosanayaan waxay noqonayaan iyaga ninka mubaashirkaa lagu qaadayaa bis ninka yacnii sababka ah isaga cuquubo tacziiriya wax lamida buu yeelanayaa laakiin ninka toos ula baashiray baa laqawax laga qabanaya haddii laba nin ninna uu soo sasabo qof ee uu meeshii lagu dilayay ou keeno midna uu toos ula baashiro ou dilo kii dilay baa qisaasta ay ku dhacaysaa tooska ula baashiray midkan sababka la yimid oo meesha keenayna isagu markaa ama waa la xabisayaa ama si kale ciqaab marka wuxuu yeelanayaa oo aan qadarnayn oo tacziir iyo wax lamida buu yeelanayaa ayb leanna haddii sabab iyo mubaashir ay kulmaan sababka waxaa la hormarinaa mubaashirka laakiin dembiga aakhiro ama cuquubada ilaahayba uu keenayo subxaanahu watacaala mubaashirka iyo midka sababkaa kulli waa wada saameynaysaa leanna qoladan halaagooda kulligood waa ku wada dhacay kii hasha faylo gooyey keliya lama halaagin bis fa akhadahum waxaa qabtay alcadaabu facaqaruuhaa way faylo gooyeen fa asbaxuu waxay ahaadeen naadimiina kuwa qoomameeyo fa akhadahum lcadaabu cadaabkii baa qabtay ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la-aayatan baa ku sugan oo maa kaana maunan ahaanin akharuhum badankood ma aynan ahayn mu'miniina inay kuwa rumaynayo wa ina rabbaka rabbigaana lahuwa isagu alcasiizu weeyaan alla addoommadiisa ka adag alraxiimu naxariis badanoo addoommadiisa u naxariisto kadabad qowmu luutin ilmursaliin kadabad way beenisay qowmu luutin luut qoomkiisa almursaliina rusushii bay beeniyeen id waqti bay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkood luutun luut ahaa laa tattaquuna miyaydnan cabsanaynin inii aniga lakum idinka waxaan idiin ahaadeen rasuulun rasuul rasuulka oo amiinun risaaladii loo aamino fataqu llaha alla ka dhowrsadoo ka cabsada wa adiicuuni io adeeco iga dambeeya aniga rasuulka ah wamaa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi risaalada gaarsiinteeda min ajrin wax ujro ah in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiina unbuu ahaaday rabbulcaalamiin korkiisa ata'tuuna miyaad u imaanaysaan addukraana labka miyaad u imaanaysaan ragga min alcaalamiina xaalay caalamka caalamiinta ay ka mid yihiin raggii miyaad u tegaysaan min alcaalamiina xaal ay caalamiintii ka mid yihiin watadaruuna ma ka tegaysaan maa wixii khalaqa ou abuuray lakum maa wixii khalaqa rabbukum rabbigiin ou abuuray lakum idinka uu idiin abuurayna ma ka tegaysaan wuxuu rabbigiin idiin abuuray oo yacni inaad ama ka ilmo dhashaan ama aada sifadii marka shahwadiinnii aada isu gudataan uu idinku abuuray miyaad ka tegaysaan bal ee antum idinku qowmun qole ayaa tihiin caaduuna xadgudbay dad yacni seeragoys a baad tihiinoo xadgudbay meeshii loo dhigay ka tallaabay hadalkaas marka fiican buu u sheegay caqligana ku toosan qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi lawallaahi in lam tantahi haddii aadan ka harin oodan ka joogin yaa luudu luudow camaa taquulu waxaan aada leedahay latakuunanna waad ahaanaysaa oo ahaanaysaa min almukhrajiina kuwa la bixiyo waa ku qixinaynaayoo magaalada waa kaa qixinaynaa kuwa magaalada laga bixiyaad ka mid noqonaysaa sidaas marka dembi bay ayay u arkaan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi luud inii aniga licamalikum idinka camalkiina min alqaaliina kuwa u caraysan baan ka mid ahaaday qaala wuxuu yidhi inii aniga min alqaaliina kuwa caraysan ayaan ka mid ahaaday licamalikum u caraysan camalkiina yacni camalkan aada samaynaysaan mi kuwa u caraysan baan ku jiraa waa qalbigayga yacni aadan uga necebahay awoodna hadda haddaan u hayn lahaa waa idinka celin lahaa laakiin de awooddii markaas ma hayo isaga rabbi yaa rabbi rabbigayow najinii i kori aniga i badbaadi wa ahlii ehelkaygana badbaadi mimaa kii kabad ka kori yacmaluuna ay samaynayaan dembigan foosha xunu ay samaynayaan ilaahu aniga ehelkayga naga kori ama mimaa yacmaluuna min cadaabi maa yacmaluuna waxa ay samaynayaan cadaabka ka dhalanayo ilaahu aniga ehelkayga naga kori labadaas macnaa meeshaa ku jirta qowmu luud iyagana de dembigooda suuratu huud iyana waa kusoo marnay iyo suuratu lacraaf waxay ahayd in liwaad bay ku imtixaanaayeen shirki gaalnimadooda waxaa u weheliyey inay ragga u tegi jireen marka alla wuxuu leeyahay ata'tuuna ma u imaanaysaan addukraana ragga miyaad u tegaysaan min alcaalamiina xaal ay caalam makhluuqii ka mid yihiin caalamkii bani aadamka shahwadiisa wax hadab ma ma laha haddii uu shahwada iyo hawadiisa uu iska raaco awood uu ku fuliyana uu haysto waxaad dareemaysaa meel soo celinaysa male waa iska soconayaa naag ayuu marka hore waxaa laga yaabaa inuu naagihii ku maman yahay siduu naagihii u wado u wado u wado marka dambe rag inuu wax ka doonaa kusoo dhacayso shaydaankii uu kusoo ridayaa waa kasii tallaabayaa xayawaankii iyo ilmihii yaryaraabuu u tallaabayaa haddana dad dhan oo waxaa jira marka yacni cudur uu ku noqdayba oo aan marka haween iyo waxaa dhanba aan rabin waxa keliya ou rababa ay tahay wiilal yaryar ilmaha yaryarka ah weliba laba jir iyo saddex jir iyo wax lamida ayuu marka liwaad ku sameynayaa wax kale shahwadiisu meel kaleba ma jirta nacam waxaas oo kale marka waa cudur nafsi ah waa nacam sida uu hawadiisa u raacayaa cudur nafsi ah baa waxaa ugu dhacaya marka waxyaabaha marka iyadaa caqligana ku fool xun wax ilaahay laga magan galana ah ee dadka iyagana u raadiyo waxaas sharciyada u raadiyo oo dadka yacni ku qasbo oo dhahaya marka duwaliyan iyo caalamiyanba waxaan waa in loo ogolaado waxaan diintu sidan ay leedahay caalamiyan iyo duwaliyan waa in loo ogolaado iyaga laftooda yacni hawadooda yani idinkaa idin doortaan madaxtinimaad rabtaan dadkan dad badan waaye waa inay yacni saa doorashadooda aydnan u weynin wax kastaba marka kursigaas baa dadkii wuxuu u noqdayba mushkilo ay diinkii iyo caqligii uga tagaanba kaasaa u noqday wixii marka halkaa ku ekaan maysa marka dad iyaguna xoolaha u tegaya hadday soo baxaan oo tiro ay yeeshaanna duwaliyan ha loo ogolaadaa la dhahayaa iyadana sababtoo aad codaa laga rabaa ilena hawada lafteeda ku kuraasta hawada ku jirtaa ma soo koobmaysa meelay ku eg tahay male ilaahan ka magan galnay marka alla wuxuu leeyahay sidaa marka wataatuuna dukraana min alcaalamiin labkii miyaad u tegaysaan min alcaalamiin xaalay ka mid yihiin caalamkii makhluuqi alleh watadaruuna ma ka tegaysaan maa wixii khalaqa lakum rabbukum rabbigiin uu idiin abuuray min aswaajikum xaasaskiina ah bale antum idinku qowmun qolaa tihiin caaduuna xadgudbay qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi lawallaahi in lam tantahi haddii aadan ka joogin yaa luutu luudow latakuunanna waad ahaanaysaa oo ahaanaysaa min almukhrajiina kuwa la bixiyo muxuu ka harayaa waxaan aad sheegaysid qaala wuxuu yidhi inii aniga licamalikum inii aniga min alqaaliina kuwa caraysan ayaan ka mid ahaaday licamalikum u caraysan rabbi yaa rabbi rabbigayow najinii iga kori wa ahliyeey aniga iyo ehelkayga mimaa yacmaluuna min cadaabi maa yacmaluuna waxa ay samaynayaan cadaabkiisa naga kori ilaahu ama mimaa yacmaluuna foolxumada ay samaynayaan ilaahuba naga naga kori fanajaynaa waanu korinahu isaga iyo ahlahu ehelkiisii rumeeyey ajmaciina xaalay yihiin dhammaantood ilaa cajuuzan cajuuza maahane haba yacni haweeney cajuuza-a maahane taa oo fi lghaabiriina kuwa haray dhexdooda ahaatay ama fi lghaabiriina maca alghaabiriina kuwa haray macooda ahaatay cajuuzadana waa isaga xaaskiisii waan qoomkeeda ayay markaa camalkaas xunkaa ayay u sheegi jirtay marti markay nabiyullaahi luud u timaado iyo ayay u sheegi jirtay uma markaa dabadeed damarnaa waanu baabi'inay alaakhariina kuwii kale waamdarnaa waan roobeynay calayhim iyaga korkooda madaran roob ayaanu ku roobeynay fasaa-a waxaa xumaaday madaru lmundariina kuwii loo digay roobkoodii baa xumaaday oo waxaa lagu roobeeyey waa dhagax ina fii dalika kaagaa waxaa ku sugan la-aayatan baa ku sugan wamaa kaana maaha maunan maaynan ahayn maan ma aynan ahaanin akharuhum badankood mu'miniina kuwa ilaahay rumaynaya maa ma ahaanin oo sidaa maynan ahaynba waina rabbaka rabbigaa lahuwa isagu alcasiizu alla addoomihiisa ka adag waa araxiimu naxariis badan oo addoomihiisa u naxariisto hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed